magaalada muqdisho ayaa maanta waxa uu shir uga furmay madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir shirkan oo ka furmay xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa la filayaa in looga hadlo arrimo ku aadan masiirka dalka iyo sidii aragti midaysan looga yeelan lahaa arrimaha doorashooyinka dalka sida uu ku waramayo agaasimo ku-xigeenka warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi oo la hadlay warbaahinta maanta oo ay taariikhdu tahay saddex iyo tobanka bisha sebtembar laba kun iyo labaatan waxaa madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ku qabsoomay shirkii wadatashiga dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaa shirkaas maanta guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo shirkani waxa uu dhammaystir u yahay shirarkii hore ee dhex maray ee madaxda dhex maray kaasoo ku qabsoomay magaalada samareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug madaxdu waxay isla gorfeeyeen sidii loo heli lahaa heshiis loo dhan yahay oo hanaanka doorashooyinka dalka hagi doona madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa furitaanka shirkan ka hor waxa uu shirdoceedyo la qaatay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir shirarkaas oo badiba lagaga wada hadlayay sidii shacabka soomaaliyeed loogu suurtagelin lahaa xuquuqdooda dastuuriga ah taas oo shacabka soomaaliyeed ay doonayaan inay helaan doorasho dhinaca kale xubno ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka u furmay dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada cismaan muxudiin shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa v o a u sheegay in kala maqnaanshaha dhinacyada isku haya siyaasada soomaaliya ay dibdhac u keentay horu socodka howlihii dowladnimo ugu horeen waxaa aada u soo dhaweynaynaa uguna faraxsannahay in maanta shirkii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka madaxdoodii ay kulanka u furmay magaalada muqdisho waxaa is leenahay iyodadiilo aada u wanaagsan oo muddo la sugaa inay tahay maxaa yeelay kala maqnaanshaha ay kala maqnaayeen dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka wax badan ayaa ku baaqday oo wax laga qaban lahaa hadday ahaan lahayd dhinacii maaragta u diyaargarowga arrimaha doorashooyinka oo ah dhisidii maxkamadii dastuuriga ahaa golayaasha heer qaran ah hadii ahayd golihii adeega garsoorka haddii ahaan lahayd guddigii xuquuqal insaanka haddii ahaan lahayd arrimaha kale oo la xiriira doorashooyinka amniga waxaasoo dhan dibudhacayaa ku yimid oo heerkii lama isa soo gaarin waxaana sal u ah saas leenahay kala maqnashaha ay kala maqnaayeen iyo khilaafkii u dhexeeyey mar haddii hadda isku yimaadeen waxaan aaminsannahay in wax badan inta dhiman ay hagaagi doonto iyodadiilo wanaagsan ayaan ka qabnaa haddaana urada bulshada rayidkane kolley dee arit annaga doorkeena kuma kaa doono inaan uun ka warsugnan dhegaysano waxaan ka dhex shaqayn doonaa sidii isfaham loo yeeran lahaa natiijo guud oo ugu soo bixi lahaa heshiis taabagal u noqdo inay dhacdo doorasho islamarkaana la helo xasilooni siyaasadeed dadkuna ay ku qanci karaan cadar ismaaciil juuraati waxa ay ka mid tahay ururada bulshada rayidka ee maamulka jubbaland waxaanay maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho u joogtay arrimaha ku aadan shirka maanta magaalada muqdisho uga furmay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe iyo sidii ay madaxda ugu gudbin lahaayeen rajadooda ku aadan in shirku uu miro dhalo magacayga waxaa layidhaahdaa cadar ismaaciil juuraati waxaan ka mid ahay bulshada rayidka soomaaliyeed waxaana ka imid jubbaland waxaan halkan u joognay dhowrkan beri asbuuc camal ah arrimahan socda in aan annagana maxay ahayd aan buushgarayno haddaan nahay ururada bulshada oo aan ummadda soomaaliyeed aan wakiil oga nahay in shirkan uu qabsoomo in laisu yimaado in madaxda maxay ahayd xibnaha ka ah dowladda federaalka ee goboleedada ah iyo dowladda dhexe laga wada hadlo shirkan sidii doorashooyinka ay u dhici lahaayeen maadaama wakhtigii uu dheeraaday ee aanan jirin wakhti lagu soo gebagabayn kara hadda cod iyo qof haddana inwaxaan annaga jecelnahay in maaragtay dadku laisfahmo oo lagu shaqeeyo wax la wada ogol yahay oo la isla rabo oo dadkao dhan ay raalli ka yihiin maadaama aan qof iyo cod aan loo gudbi karin haddana meel tafraaruqa ma jeclin mana rabno waana ka waaninaa inta badan badan wax laisla ogol yahay oo dadku ay raalli ka yihiin oo madaxdoo dhan ay isku wada saxiixday inay meesha ka soo baxaan baan rajaynaynaa rajadeennana aad iyo aad ay hadda u fiican tahay alxamdulilaahi waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan hala buushgareeyo ha lala hadlo annagana sidaasaan u taagannahay shirkan maanta ka furmay magaalada muqdisho ayaa waxaa isugu yimid dhinacyadii ka qayb galay shirkii dhuusamareeb iyo kuwii ka baaqsaday waxaana jirta in madaxda dhaliishay shirkaasi oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ay ka soo horjeedaan qaar ka mid a qodobadii ku jiray warmurtiyeedkii shirkii dhuusamareeb saddex oo ay ka mid yihiin in guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ay maamulaan arrimaha doorashada waxaana dhinaca kale ay danaynayaan inay qayb ka noqdaan hannaanka wax loo soo xulayo dadka u kuurgala arrimaha siyaasada soomaaliya ayaa aaminsan in wadahadallada shirkan ay buddhig u noqon doonaan qodobadii shirkii dhuusamareeb saddex ka soo baxay halka qaar kalena ay qabaan inay dhici karto in heshiis ka duwan kii hore ay galaan madaxda ku kulansan xarunta madaxtooyada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho